walaal howlgaladii ugu dambeeyey ciidamada ka wadeen gobolka shabeellaga hoose muddadii afar iyo tobanka bilood ahayd ee ugu dambeysay hadeer bishii saddexaad ee la qabtay janaale waxay ahaayeen howlgallo runtii guulaystay sida u muuqata ama ay tahayba ma jiro ciidan muddadaas deegaamo kala shisheeya ama kala sarreeya inta howlgallo u diyaariya ku guulaysta muddo afar iyo toban bilood ah marka waxaan odhan karaa waktigu wuu yaraa deegaanadan way badnaayeen howlgalkuna wuu adkaa waana xuna kusoo dhammaaday dhammaantiis guul
waxaad waxyar ka hadashaa wada shaqaynta ciidamada soomaalida kuwa amisom iyo kuwa maraykanka inta ay leegta
walaal ciidamada horta si fiican bay u wada shaqeeyaan oo waayihii hore wax badan oo dayaca iska jiri jiray marmarka qaarkood oo inta badan inta amisom timaado oo howlgalla loo soo diyaariyay inaysan howlgalladii gaarin taargeedkooda oo ay waktigu ka dhumo ama kuweenaba aysan u arkin inay yihiin dadka muhiimka ah ee meesha howlgalladan u yaalaan inay yihiin baa horta dhici jiray markii hore laakiin haddeer annagaaba waxaan samaysanaa howlgallada waxay ka imaadaan borosesa ku imaadaan taliska guud iyo taliyaha iyo xafiiska madaxweynaha ra-isul wasaaraha intaas soo borses garaysa waxaa la keenaa taliyaha loo soo gudbiyaa taliyahana wuu soo bandhigaa wuxuu soo bandhigtaa ciidanka saraakiishiisa kadibna wuxuu usoo gudbiyaa saraakiisha kale ee laga shaqayso ama maxamed maraykan ahaato ama amisom ha ahaato kabacdina waxaa la isla tilmaamaa meesha baahida koobaad leh iyo sida ay maxaan kuraa macquul u tahay iyo bulshada ku nool cadowga joogo intuu leeyahay caqabadaha ka hor imaan kara sida ay tahay deegaan ahaan dhul ahaan iyo culayska ka imaan kara marki meeshaas la tago kadibkeed bulshada waxay u baahan tahay intaas markii laisla garto taliyahu wuxuu sameeyaa waxa la yidhaha tan taybal oo ah in waktigaas ay ku dhaco operation marka ciidankeenuna xadeer isagaaba wuxuu leeyahay mas-uuliyadda operationada isagaa samaysta oo diyaar la-aba inuu hadda usoo gudbiyo ciidamada kaloo nala joogo waaya howlgalkani wuxuu diiradda saarayay shan buundo maxay yihiin shanta buundo maxaa lagu xushay walaala shanta buundo waxaa lagu xushay horta waxa weeyaan waa shanta buundo ee isku xira maxaan ku rahday gobolada dhexe ha ahaadaan maxaan ku rahday south west jubbaland hirshabelle ilaa iyo muqdisho isku xira weeye waxay kasoo bilowdaan afgooye afgooye sabiib beriire awdhegle janaale intaasuna maxaan ku raha waxay ahaayeen meelaha dhulbeereedka ah oo aadka u adag oo argagixisadu sida muddada dheer ku noolayd marka mar kastana waxay kusoo diyaarin jireen dhibaatooyinka ay soomaalida iyo ummadda soomaaliyed muqdisho ku nool ay ku dhatayaan ama ku dileen sida afar iyo tobanka oktoobar oo kale waxay kusoo abaabuli jireen banaanka magaalada muqdisho iyo buundooyinkan markaasay soo gelin jireen muqdisho dadka muqdishona dhibaateyn jireen sidoo kale maxaan ku rahday gobo dadka ay deegaamadaas degan waxay ahaayeen dad u bislaaday argagixisada oo aan wax horumara lahayn wax tacliina lahayn wax intaasoo kale horumar uusan ka jirin markaasna waxaa lagu doortay in kow dadkan loo gurmado horta muhiimada koobaad midda labaadna in caasimada ammaankeeda la xaqiijiyo bundooyinkanna kontarool rasmiga laga sameeyo
waa gartay marka istraatiijiyadani ma u muuqataa mid meelo kalena lagu dabaqi karo oo guulaysan karta
walahi runtii way guulaysan kartaa wayna guulaysatay sida rasmiga ah meesha la yidhaahdo janaale iyo awdhegle ilaa iyo waxaa la qabtay afar jeer markana waa markii shanaad baan malaynaya hadeer ah weli caqiido intaas la eg oo holy forces iyo operation iyo maxaan ku rahday development degmada iyo deegaanka laga samaynayo weli lama samaynin aniga intaas goobjoog baan ka ahaa markasta ciidankeedna ay ciidamada amisom intay operation diyaariyaan oo weeraraan meesha oo tagaan oo wixii laga samayn kara laga sameeyo oo wixii laga soo qaban karo cadowga laga soo qato baa laga soo tegi jiray kadib cadowgaas markay baxaana waxay imaan jireen deegaanka waxayna dhibaateyn jireen dadkii shacabka ahaa ee ku noolaa waxay odhanayaan idinkaa la u fududeeyey inay ciidankaas imaadaan meeshayada inay goobteeda yimaadaan marka marka laga reebo oberashinada iska hadiyada ah oo danab oo mar walba ay iskaga samayso waa markii ugu horreysay oo si sax ah loo sameeyo holy forces oo loo sameeyo operation oo markaas qofka shacabka ku qanco haddii ciidanku yimaado ay aqbalaan inuusanba ka tegaynin sida deegaanku uu yahay yani degmada beri beri maxaanku magaaladeeda cid bedeli kartaa ma jirto waxay ahaanaysaa weligeed berire marka dadku waxay ku qanacsan yihiin sida berire ay u tahay magaalo in ciidanku hadduu yimaadaan ay u joogayaan marka way ka duwan tahay istiraatiijiyadan tidii hore shacabkuna waa uga kalsooni badan yahay runtii waaya shacabkaad ka hadashay arintaasi waa muhiim sababtoo ah howlgal kasta iyo shaqo kastaoo la qabanayo dadka deegaanku haddaysan garab istaagin way adag tahay inuu guulaysto marka sidee dowladdu dadka ay dhabarka u marsan kartaa oo ay taageeradooda u heli karta
walaalow horta markii aanu howlgalkan bilaabaynay talikuxeenka ciidanka xooga dalka soomaaliyeed oo hadda ah taliyaha xooga markaasna ahaa talikuxeenka ciidanka waanu iska wareysanay hawshaas waxaanu aqbalay maadaama aan nahay dad dhalinyaro ahayn oo maxaa dhalinyaradana aan ognahay dhibka dhalinyarada ku sugan tahay taliyaha waxaan isla soqaadnay inaanu howlgal keliyana wax ma aan samaynayn ee aan samayno inaanu bulshada wax la yidhaahdo taageero u samayno sida aan operationka uga fakarayno aan uga fakaro bulshada aan u socono caafimaadkeeda horumarkeeda nolosheeda cuntadeeda waxa maxaan ku rahday biyaha ay cabayso inaan intaba intaanan operationka qaadin inaan u diyaarino nolol horta kumeel gaar ah kadibna aan usoo gudbidno wasaaradaha ay qusayso oo maxaan ku rahday horumarinta bulshada loo loo doortay iyo xafiisyada naga sarreeya oo markaas mas-uuliyaddu saaran saaran tahay marka runtii waxay ahayd xaalad aada u adag sabii baa noogu horreysay howlgalkeena sabii markaan tagnay habeen iyo maalin way naga maqnaayeen dadku kadib markay ku qanceen inaanu joogayno meesha way yimaadeen waxaanu siinay wixii iyaga u baahnayeen caafimaad waxa ugu darnaa caafimaadka iyo nolosha caadiga ah markaasaanu intaas samaynay howlgal kasta oo la qorsheeyey waxaa lagu dhinac daray in la sameeyo in adeegga bulshada lala garab istaago dowladduna soo magacowda maamul iyo boolis rasmi ah oo u shaqeeya dadka gaarsiiyana dowladnimada iyo nolosha dadka marka muddo badan kabacdi ma aysan aqbalin ilaa iyo beriiri laga qabtay sabiib dadkii jooga ma aysan imaanin mana aysan ku nagaanin marka beriiri la degay sabiib waa lagu soo laabtay awdhegle markii la degayna beriiraa lagu soo laabtay janaale markii la degayna iyo ilaa iyo ciidanka awdheg la joogana bulshada way la kulmayeen wayna u taageerayeen mar walba way la garab taagnaayeen taageerada dowladduna si sax ah bay u soo jeesatay waxay ka furtay iskoollo waxay ka samaysay goobo caafimaad waxay ka samaysay ceelal biyood marka dadku waxay hadda dareemayaan sida runta ah iyaga hadda codsi soo dirsada in laga soo gaaro argagisada ku sugan deegaamada iyadoo aan qorshuhu laga yaaba in janaale ay ka mudnayd meel kale haddana codsiga la tixgeliya uu noqday dadka reer janaale codsigooda in la tixgeliya oo lagu hormaray iyadoo taargeetkeena aha meel kale inaan gallo oo aan operationkeena ku samayno haddana bulshada reer janaale codsiga ka yimid in la tixgeliyay maadaama ay arkeen reer awdheerle maxaa ku dhaha berire iyo deegaamada kale lasoo qabtay inay horumar gaareen